waxaan rabaa inaan kala duuno maxaa xoog ah maxaan xoog ahayn annagoo cidna xoog kuma muquunino laakiin dhaqanka dawladnimo ayaa wuxuu yahay haddaad rabtay inaad dhaqaalaha dib u habeyn ku samayso waa in musuq maasuqa lala dagaalamaa aaminsanahay shacabka soomaaliyeed intooda badan ama waxaan dhihi karaa meel walba ay joogaan in indhahooda ay macallin u yihiin waxaan ballan qaadnay inaan dhaqaalaha dib u habeyn ku samayn doona adduunyadaa qartay in soomaaliya ay meeshii ugu wanaagsaneed tahay rajana ay leedahay